bismillahi raxmaan dadka la yidhahdo rohingya waa dad muslimiin ah waxay ku nool yihiin gobol ka mida dhulka iminka la dhado maynamar markii hore loo jiray beerma waa dad asal ahaan kasoo jeeda dhulka muslimiintu ay degan tahay gaar ahaan bangaladesh oo dhowr boqol oo sannadood oo ka hor markii ay dunidaasi de isu furayd degay dadkii markaa muslimiinta ahaa ee marka haydaanka guud ee la iswada huwan yahay hindu iyo buudhiis iyo muslimiin iyo diimo kaleba ay yihiin dushaana ingiriisku ka xukumayo markii la kala baxay halkaasay ku hadheen halkaa weeye halka markaa dhibaatada kasoo jeeda dhibkan hadda taagan iyo xasuuqan hadda halkaasi ka socda muxuu salka ku hayaa maxaa lagu haystaa baad isleedahay dadkan oo lagu gumaadaya wax kale lagu gumaadi maayo waxa weeye dad laga badan yahay oo aan la rabin iyo dawladda ay maamulayaan dadka u badan waddankaas barma oo diinta buudiga layidhahdo buudiiska haysta oo aan ahayn dad yacni runtii dee hanaanka dawladnimo sida uu yahay dawladnimada wanaagsani aan xaliyaalo waxay ka hayaan aana jirin waa cunsuriyad muslimimaa lagu dilayaa nalama mid hidin ama nala mid noqda oo maxaa ku dhahdaa buudiis noqda oo dhaqankayga qaata ama ma jiraysaan dabeetana waxaa soo baxday fikrada dadkani berigii hore dhulka meel kale ka yimaadeen waa inay markaa ka qaxaan dhulka haddii ay bixi waayeen oo bixi waayeen waana laynaya wax kaloo meesha ku jiraa ma jiraan
adduunka dawlado waaweyn oo muslima baa jira ilaa iyo hadda dal ka hadlay oo si cad uga hadlay waxaan filayaa madaxweynaha turkiga oo keliya inuu yahay maxay wadamada islaamku arrintan uga aamusan yihiin oo aanay hadal cad uga soo saarin ilaa iyo hadda waxa weeye runtii wax dawlad lagu sheegi karo ama istaahila oo xaq waa in dawlad lagu sheego oo caalamisa maanta jiraan way yar yihiin oo turkiga aad u hadal qaadee rajab dayo erdogan uu hogaaminayo iiraan oo qaraarkeeda ama go-aankeeda u madax banaan inkasta oo yani sida ay waayadan dambe yeelaysa yani aan loo degan oo aanay in badan yani maslaxadda islaamka aanay ahayn maslaxad kooban oo daa'ifi ah oo yani shiicanimo uun ay ku urursan tahay laakiin waxa weeye dee adduunyadu maxaan ku dhahday waxaa layidhi dhimaan waranka galnuweedhaadu ma gasho waa soomaalidu ay ku maamahdaa waxa weeye meesha waxaa ka maqan dawlad wax isku falaysa oo yani wax kala garanaysa oo mas-uuliyadda dowladnimadu waxa ay tahay og oo markaa yani muslimnimana u damqanaysa ayaan jirin ilaa iyo hadda wararku waxay sheegayaan in ilaa saddex kun oo ruux oo caruur iyo haween iyo dad da-ahi ay ku jiraan lagu dilay halkaasi oo guryahoodii iyo deegaanadoodiina la gubay haddii xaalka dalalka muslimiinta aad ka sheekaysay uu noocaas yahay aaway dunidii xuquuqul insaanka u doodi jirtay aaway qaramada midoobay oo iyagu ka fariistay arrintan wax go-aanana aanan ilaa iyo hadda ka soo saarin dad intaa la eg oo sidaad sheegtay dab lagu shidayo oo wax warahoo cad oo dunida ka soo baxay ilaa iyo haddana aanu jirin waxaad moodaa dunidii iminka waxaa lagu shaqaysanayaa hab yani siyaasad ama yani dhaqan siyaasiya oo labagalle ah waxaan layhahda double standard maanta haddii qolada duulaanka wax gubaysaa ee muslim dunida waxa lagama fadhiyaan oo waa loogeysaa laakiin ilaa sida aan kuu sheegay yani muslimiintu ay iyagu maaha in la gardaroodo oo dadka diin lagu laayo muslimiinta ku dhow dadka matalan dee diinteeba inoo inoo diisan diin ahaan dadka u leyno laakiin maadaama iyaga waa muslimiin loo laynayo xaq iyo gar bay u leeyihiin in muslimo loogu heliyo islaamnimo loogu heliyo hiilkii meesha uu ka iman lahaa ayaa maqan oo yani dawlad dhexda u xidhanaysa oo daafacaysa danaha muslimka muslimkan isku muqlaysan ee kala maa yani kala kala meermi waayo kala dhammaan waayana yani u kala socdo oo u garqaado oo arrinta arrinta taa la helayo waxbamaayo arrinta ilaa iyo hadda la hadal hayo waxa ay tahay xajkii baa weli lagu guda jiraa oo maalintii carafo oo dad saddex milyan ku dhow oo muslimiin ah ay isugu yimaadeen boqolaal milyan oo kalena ay hawada kala socdeen khudbadda ee carafaad laga jeedinayay waxaa la leeyahay lagumaba soo hadal qaadin arrintan iyadoo lasii saadaalinayay in arrintaasi looga hadli doono khudbadda halkaasi laga jeediyana la filayay in saameyn ay ku reebi doonto arrintan wallahi dee ayaan daqooyinka ka mid tahay dee waxa loogu soo dari waayey iyo waxa looga hadli waayey inagu garan kari mayno waanu hubaa dad badan oo muslimiinta ah oo carafa taagan ama taagnaa ama xajka gudanayey inay quluubtoodu la jirtay dadkan waxa lagu hayo iyo leelaalka ay la baday inay u ducaynayaan ilahay u baryaanna waan ogahay waayahay ugu dambayntii maxaa xal noqon karaa dadkan dhibaatadii way ku socotaa oo ilaa iyo hadda barakac xoogan baa ka jira halkaasi dilkii iyo xasuuqii wuu socdaa yaa u maqan dadkaasi maxaase arrintaasi xal u noqon kara baad is leedahay marka laga soo tago dhinaca dalalka islaamka oo aad sheegtay in hadda aanayba joogin xilligii arrimahaasi ay ka hadli lahaayeen oo awooddeedana aanay lahayn waxa weeye maanta dee adduunyada kulley inan barawishinta iyo jilada iyo laga qabto dadkaas horarka ma garanaysaa shidanaya oo gubaya in aan laga dayn ilaa ay taxarukaan wadamadan dee yani yeeli kara wax ka qaban karaana oo sidii masalan dee markii kosovo ay dhacday sagaal iyo sagaashankii dee waxaa ku filnaa uun dhowr wadan oo isu tegay oo ingiriiska iyo maraykanku ay horshada dabaqasoc ahaayeen wax kale iyadoo loogeysan bahanka dawrada lagu garaacay halkii baa dabeedna daalinkii lagaga celiyay dadkii waa la samayn karaa si laakiin masaalixda laga leeyahay iyo hardanka ka dhexeeya quwadaha waaweyn ayaa laga yaabaa dadkaasi fara dhexdooda inay ka baxaan kuna joogsan mayso halkaas meelo kale oo maanta laga yaabo in nabad loo fadhiyo oo dad muslimiini ay degan yihiin baa laga yaabaa haddii muslimiintu aanay san isu dhaamin oo aanay dee ka muuqan saaxadda